halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdig cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi yoonis nebi yoonis wuxuu ahaa shakhsi taariikhdu ay xusayso oo ma ahan nin si kama ah ama lama filaan ah loogu soo daray baalasha kitaabka quduuska ah ee baibalka wuxuu dadka kala hadlayaa waa dadkii reer niniwehe in ilaah uu badbaadiyey qurumaha oo dhan isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxaa nebi yoonis uu leeyahay aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa wixii aan nidrayna waan bixinayaa badbaado waxaa leh rabbiga waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ee kitaabkii nebi yuunis aayaddiisa sagaalaad iyo faalladii dheereed ee ka dambaysay waxaana nebigu uu yidhi badbaado waxaa leh rabbiga waxaan kaloo idiin dulmarnay baaxadda ay leedahay badbaadada rabbiga oo waxay inoogu imaanaysaa saddex siyaabood midi waa wakhti tegay midna waa wakhti taagan midna waa wakhti imaanaya ama soo socda waxaa haddaba aniga iyo adigaba laynaga doonayaa inaan ku korno nimcada iyo aqoonta masiixa aniga waan badbaaday waxaa laynaga doonayaa in aynu noqonno masiixiyiin wanaagsan waa kuweenna badbaaday haddaba waa niyad jabaa sida badan waayo mararka qaar waxaan dareemaa sida inaanay noloshayda masiixinimo lahayn horukac sidaas ah oo lasii sheego balse waxaan ilaah ugu xamdinaqayaa inaannu iga quusanaynin ama uusan i tuuraynin haddaba ilaah nimcadiisa darteed ayuuna inooga quusanaynin si kastoo horukaca noloshayada masiixinimo uu u luudayo ilaahuu inala jiraa oo ina jecel yahay ou inagu farxaa markaannu dariiqiisa ku joogno haddii aynu kufnana isagaa ina gacan qabanaya marka aynu dembi ku dhowaanana ruuxiisa ayaa inala talinaya waxaannu xalay ka hadalnay laba maado oo badbaadada dadka ay ugu timaado badbaadadu waxay ku timaadaa wakhti tegey oo waa marka aynu leenahay ilaah baa ina badbaadiyey waxaa kaloo ay ku timaadaa ama joogta saacadda oo waxaa kitaabka quduuska ahi uu leeyahay saacaddanu waa saacaddii badbaadada marka wakhti waliba waa wakhtigii badbaadada markaan kuu soo gaabiyo badbaadadu waa shay soconayaa ama aan hal wakhti ku ekayn waxaanan iminka eegaynaa in badbaadadu ay gaadho xitaa mustaqbalka waxaana iyadoo aynu arrinkaasi indhiindhaynayno isla eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorniinka quduuska ah oo badbaadada kugu gaarsiin kara rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto marka wuxuu qorninku leeyahay ama rasuul bawlos uu ka hadlayaa hadalka wacan ee ilaah oo wuxuu leeyahay oo badbaadada kugu gaarsiin kara rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto badbaadada waa wakhti kasta oo waxaa leh kuwa xikmadda leh iyo kuwa aan xikmadda lahayn waxaana qorniinku uu leeyahay wuxuu waxgarasho siiyaa kuwa garaadka daran marka ugu dambaysta nolosha masiixinimada ayaa shakhsi waliba ilaah uu uga mahad celin doonaa badbaadadiisa waayo waxaa taam looga dhigaya badbaadada waxaa markaasi aan idinka codsanayaa inaadan qalbi jabin haddaan idinku idhaahdo la heli maayo mid ilaah si kaamilnimo ah u raacay intii uu dunidan joogay inkastoo ugu dambaynta noloshiisa masiixinimo oo qofku ilaah ku dambaynayo haddana lama muujin waxa aynu noqon doonno waxaana qorniinka uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka saddexaad aayadda labaad waa baalka afar boqol toddoba iyo toban ee axdiga cusube sida tan gacaliyaalow iminka waxaynu nahay carruurta ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu ognahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga sida uu yahay marka la leeyahay sida aynu noqon doonno ayaa loola jeedaa inaynan la mid noqonaynin masiixa inta aynu dunidan joogno gunta xaajada waxay noqonaysaa haddaba in badbaadadu ay rabbiga ka timaado waxaana taasi laynoogu sheegay kitaabkii nebi yoonis waxaana qorninku uu leeyahay badbaado waxaa leh rabbiga haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ee kitaabkii nebi yoonis aayaddiisa tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan markaasuu rabbigu kalluunkii amray kalluunkiina wuxuu yoonis ku mantagay berriga kalluunka waxaa dani ay ka geen weysay inuu iska soo tufo nebi yoonis inkastoo weliba uu ahaa nebi ka dhacay ama ka gaabiyey dantii ilaah ayuu weliba nebi yoonis ahaa nin aan sidii hore ahayn marka iminka lagu soo tuuray xeebta wuxuu nidar ku galay inuu ilaah u adeegi doono oo uu tegi doono magaalada niniweh oo iminka magaaladaasi buu ku sii jeedaa waxaa haddaba intaasi ku eg cutubkii labaad oo aayadda furaha u ah ay ahayd tan sagaalaad markaasoo nebigu uu leeyahay badbaado waxaa leh rabbiga miyaanay dhab ahayn in rabbigu uu badbaado leeyahay oo ilaaheennu uu yahay ilaah badbaadiye uunka oo dhan waxaanan aragnay in badbaadadu ay wakhti waliba dhaqangal tahay waxaanan iminka soo gaarnay cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi yoonis marka la eego haddaba sida kitaabku uu u socdo ayaannu arkaynaa in danta laga lahaa nebi yoonis ay ahayd inuu u dhaadhaco deegaanka magaalada ninniweh markii haddaba aynu soo gaarno cutubka saddexaad ayaa meesha uu ku socdo isagoo raacaya amarka rabbiga ayaannu arkaynaa inay tahay magaalada ninniweh wixii keenay isbeddelkiisana waa nibiriga oo wuxuu beddelay dariiqiisii ama meeshii ay ahayd inuu qabto wuxuu doonayey inuu magaalada tarshiish tago laakiin ma dhicin waxaa mawduuc looga dhigay ama looga dhigi karaa cutubkan saddexaad hadalladii ciise masiix sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray markaasoo uu lahaa waayo sida yoonis calaamo ugu noqday reer niniweh sidaas oo kale ayuu wiilka aadanuhu calaamo ugu ahaan doonaa qarnigan maadaama taasu ay tahay mawduuca cutubkan saddexaad ayaannu iminka idin bilaabaynaa dhegaystayaal maaddada ugu horraysa oo ah in ilaah fursad labaad uu siiyo kuwa isaga doondoona haddaan markaasi dhegaystayaal cutubka saddexaad idiin bilowno ayaannu la soo baxaynaa haatan baalka kun boqol afar iyo konton ee axdigii hore kitaabkii nebi yunis cutubka saddexaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan haddana mar labaad ayaa eraygii rabbigu u yimid yunis oo ku yidhi kac oo waxaa tagtaa magaaladaas weyn oo niniweh waxaa inta laynoogu sheegayaa oo la leeyahay haddana mar labaad ayaa eraygii rabbiga u yimid yunis waxaana taasu ay caddaynaysaa in ilaah uu siinayo nebi yunis fursad labaad wuuna qaatay fursaddan oo ilaah buu amarkiisii qaatay waayo caloosha nibiriga rajo ma laha qof baa maalin wuxuu igu yidhi maxaa dhici lahaa haddii nebi yunis uu diidi lahaa markii labaad inuu aado magaalada niniweh waxaan ku idhi su'aal macquul ah ma ahan waayo ninna dhimasho nolol kuma doorsado wuxuu ka soo dhex baxay calooshii nibiriga oo welibana dooni maayo ayaan ku idhi gabadhii su'aasha i weydiisay in nebi yunis uu dib ugu noqdo calool nibiri miyay suuragal noqon kartaa in wiilkii ku jiray masaalkii ciise masiix ee ahaa wiilkii wixiisii khasaariyey ee inta dhibka kala kulmay waddan shisheeye ee aabbihiis ku soo noqday haddana inuu aabbihiis kol labaad ka tago suuragal ma ahan inuu doofaaradii dib ugu noqdo oo uu la kulmo dhib iyo qaxar kale iyo inuu hoos joogo sayiidyo cadaawo ah marka ay sidaasi tahay ninna ilaah ku doorsan maayo shayddaan waayo shayddaanku marka hore balag buu kuu lulayaa markii aad ka daba qaadato oo aad istiraahdo gaar ama soo qabo ayaad bohol ku dhacaysaa haddaba ilaaheennu wuu naxariis badan yahay oo mar waliba wuxuu fursad siiyaa dembiilaha waxaana qorniinka iminka uu leeyahay haddana mar labaad ayaa eraygii rabbiga u yimid nebi yunis waxaa la siiyey nebi yunis fursad labaad oo weliba fursad labaad oo keliyana inama siiyo ilaah laakiin wuxuu kaloo ina siiyaa mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad ilaa aannu garanno inaannu dembiilayaal nahay oo aynu isaga waa kuweenna xigmadda leh u nimaadno markii aynu qorniinka eegno waxaan arkaynaa in ilaah fursado badan uu siiyey shakhsiyaad kale ee ku qoran kitaabka quduuska ah waxaana ka mid ah shakhsiyaadkaasi nebi yacquub nebi yacquub ayaa mar wuxuu yidhi waxaan la legdamay ilaah laakiin nebi yacquub cidna lama legdami karin wakhtigaas laakiin ilaah baa isaga adkaynayey ugu dambayntiina lug baa laga naafeeyey oo wuxuu bilaabay inuu dhutiyo waxaa ilaah dantiisu ay ahayd inuu hoosaysiiyo yacquub oo uu wax waliba isaga ilaahiisa ah ugu xidhnaado haddaba nin waliba oo duq ah uu jecel yahay wiilka uu awoowaha u yahay oo wuu ku faanaa balse nebi yacquub wixii khibraddii lagula hardamay ka dambeeyey wuxuu noqday nin deggan oo qabow oo wax waliba ilaah ugu xidhan wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka siddeed iyo afartanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan markaasuu yuusuf u duceeyey oo wuxuu yidhi ilaaha aabbahay isxaaq iyo awowgay ibraahim ku hor socdeen oo ah ilaaha i quudinayay intii aan noolaa oo dhan ilaa iyo maanta iyo malaa'igtii iga soo samato bixisay xumaato oo dhan wiilasha ha barakadeeyeen oo magacayga ha lagu magacaabo iyaga iyo magacii aabbahay isxaaq iyo kii awowgay ibraahim oo dad fara badan dhulka ha ku noqdeen markaa waad arkaysaan baan filayaa dhegaystayaal sida nebi yacquub uu isku beddelay ilaah baa ka jeediyey dawgiisii hore ee uu ku joogay oo wuxuu iminka ku joogaa daw cusub oo ah inuu ilaah u hoggaansamo oo wax walibana uga dambeeyo waxaad kaloo garanaysaan nebi daa'uud iyo sidii uu berigii hore ahaa iyo sidii ilaah noloshiisii uu u toosiyey waxaad la yaabaysaa dhegaystow in ilaah uu ku yidhaahdo nin sida nebi daa'uud oo kale ah waa nin sameeya waxa qalbigaygu doonayo si kastoo dadku ay u qaataan sidii daa'uud iyo xiisadihiisii nolosha ayaa haddana waxaa soo baxaya in nebi daa'uud uu ahaa nin ilaah ka cabsada inkastoo ay jireen wakhtiyo uu dembaabay ilaah ma tuurin oo wuxuu siiyey wakhti si uu isaga ugu noqdo markii uu u yimid dembiyadiisii waa laga cafiyey laakiinse ciqaab kulul baa ku dhacday oo waxaa ka hor yimid wiilkiisii absalom markaasuu ka kiciyey fallaagannimo boqortooyadii oo wakhti gaaban ayuu aabbihii bannaanka uga saaray magaalada yeruusaalem xiisadihii ku furmay oo dhan ilaah baa raalli ka ahaa oo waxaa ilaah uu dhabarkiisa saaray wixii uu galabsaday laakiinse nafsaddiisii uu ka badbaadiyey dhimasho sidii nebigu uu u sheegay balse ilaah oo ku xun dembiyadii nebi daa'uud u galay sida inuu qaatay naag nin kale iska lahaa ninkiina uu si qarsoodi ah dagaallada ugu diray uu halkaas ku soo dhintay ayaa wuxuu nebi daa'uud ku yidhi seeftu gurigaaga ka bixi mayso weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal inaan bal ka yara faalloonno raggii ilaah uu u naxariistay iyo in ilaah dadka uu siiyo fursad labaad waxaanan iminka eegaynaa simon butros oo kufiddiisu ay badnayd oo haddana mar waliba ka gaabinayay tallaabooyinkiisa sayid ciise masiixna wuu u naxariistay oo wuxuu siiyey fursado badan waxaa kaloo ka gaabiyey howshiisii wacdiyannimo iyo xanaa markos markii uu ka noqday safarrada wacdiska injiilka ee uu horseedka ka ahaa rasuul bawlos balse ilaah ma dayrin oo ilaah wuxuu dadka siiyaa fursad labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad oo kuwa ilaah jecelna way ka faa'iidaystaan fursadaha ilaah uu siinayo oo noloshoodana way isbeddeshaa ha yeeshee wuxuu dib ugu soo noqday barnabas oo doonayey inuu cafiyo isagoo doonayey inuu u qaado ama wato safarradiisii labaad ee wacdiska injiilka laakiin rasuul bawlos wuxuu yidhi kol dambe ma wadan doono yooxanaa markos laakiin haddana wuu isbeddelay mar kale oo wuxuu rasuul bawlos leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee timoteyos cutubka afraad aayadda kow iyo tobanaad sida tan haatan luukas oo keliya ayaa ila jooga markos soo kaxee oo ha ku soo raaco waayo waxtar buu igu leeyahay xagga adeegidda laakiinse tukikos waxaan u diray efesos waxaan halkan ku arkaynaa in rasuul bawlos uu beddelay fikirkiisii hore ee ahaa inuusan la shaqaynin haatanse wuxuu doonayaa in mar kale uu howsha wacdiska la qabto marka yooxanaa markos inkastoo uu xoogaa ka cagataallaynayay howsha safarrada wacdiska injiilka haddana uu isku caqli celiyey oo wuxuu gartay ahmiyadda ay leedahay howsha adeegista ah ee masiixu uu u dhiibay waxaan xusuustaa marar badan oo aan qudhayda ka gaabiyey inaan ilaah u adeego laakiin haddana isaga ayaa isoo gacan qabtay oo ii suuro geliyey inaan ilaah u adeego marka qisadan ku qoran kitaabka nebi yoonis waa mid sharaxaad ka bixinaysa sidii ilaah uu u gacan qabto carruurtiisa oo uu welibana fursad labaad u siiyo waxaana ugu dambaysta qisadu ay noqonaysaa in mid waliba oo markii hore ilaah ka tegay haddana uu soo noqon doono oo uu ilaah la joogi doono oo uu u adeegi doono waxaa wiilkii wixiisii khasaariyey ee ku jiray masaalkii sayid ciise masiix uu ku soo noqday inuu u adeego aabbihiis innaguna waxaynu ku dambaynaynaa aabbahayaga samada ku jira iyadoo aynu u soo marayno masiixiisa oo ilaahna inaga tegi maayo haddaan maaddadii hore ee ahayd in ilaah fursad labaad uu siiyo dadka intaasi kaga baxno dhegaystayaal ayaannu iminka u gudagelaynaa maaddadan kale ee ah nebi yoonis oo ugu dambayntii soo gaaray magaalada ninniweh waxaannu iminka arki doonnaa sidii ilaah uu ugu wanaagsanaaday magaalo iyaduna ahayd mid dembi badan waxaa markaasi cutubkan saddexaad ku qoran hanuunkii ugu weynaa ee abid la arko kaasoo dadku ay ilaah ugu imaanayaan iyagoo iswaafaqsan oo ilaah u toobadkeenaya hanuunkii lagu arkay magaalada niniweh maalintaas ayaa wuxuu lacibsakiir ka dhigaya wixii ka dhacay magaalada yeruusaalem maalintii bentekost maalintii bentekost dad aan badnayn ayaa ilaah u soo leexday marka loo barbardhigo maalintii magaalada niniweh wixii magaalada niniweh ka dhacay waxay ahayd in magaaladii oo dhan ay ilaah u soo jeesatay waxaa nidaamka magaalo dhan lagu wacdiyo hadalka oo welibana ilaah loogu geeyo magaalada oo dhan ayaa waxaa isticmaali jiray rasuul bawlos rasuul bawlos wuxuu jeclaa in uu magaalo yimaado oo dadka degganina ay badbaadaan waa wax wanaagsan in magaalo la yimaado oo iyada oo dhanba ay badbaaddo waxaan jeclaan lahaa in magaalada muqdisho dadka ku nool oo dhan ay gartaan masiixa oo axwaalkooduna isbeddelo lama arag meel ruuxa rabbiga uu uga shaqeeyey sidii uu uga dhex shaqeeyey magaalada niniwe lama arko meel ruuxa rabbiga uu uga shaqeeyey sidii uu uga dhex shaqeeyey magaalada niniwe waxaa la arki doonaa hanuun sidan oo kale ah markii kiniisaddu ay dunida ka tagto yaanay haddaba kula noqon in ilaah uu badbaado u hayo oo keliya shakhsi masiixi noqday oo kiniisad ka mid noqday wuxuu ilaah maanka ku hayaa kuwa aan badbaadin ee dunida jooga ilaah qorshe weyn buu ka fakarayaa oo laga yaabo inuu ka weyn yahay qorshihiisa kiniisadda wuxuu ka fakarayaa badbaadada khalqiga oo dhan kadib ilaah qorshe weyn buu ka fakarayaa oo laga yaabo inuu ka weyn yahay qorshahaaga kiniisadda wuxuu ka fakarayaa badbaadada khalqiga oo dhan kadib markii kiniisaddu ay hawada kula kulanto masiixa weli dad badan baa dunida ku haraya oo kuwaasna waa in la badbaadiyo ilaah iskama fadhiyo oo welibana sida mid wax waliba samaystay oo kalena iska nasan maayo ilaah howl buu wadaa waxaanay howshiisu ku sii jeedaa badbaadada uunkiisa hase yeeshee inta aynu ku jirno wakhtiga nimcada ilaah wuxuu u yeerayaa qabiil waliba iyo qowmiyad kasta iyo qaran waliba keennaba ku daro ilaah wuxuu ku sii jeedaa dhammaystirka ujeeddooyinkiisa quduuska ah waxaan markaasi idinku leeyahay dhegaystayaal toobadkeen wuu dhiman yahay oo marka la eego qisada magaalada niniweh weli ma dhamma waxaa ilaah uu doonayaa in af waliba iyo qaran waliba iyo qolo waliba oo dunida joogtaa ay badbaadaan markii aad eegto dadka iminka ilaah u imaanaya way yar yihiin oo kan ka dhacay magaalada niniweh ayaan isna ahayn mid weyn marka la eego sida xaalku uu noqon doono wakhtiga dhammaadkiisa ama aakhiru zamanka iyo wakhtiga masiixu dunida uu imaan doono mar kale haddaan markaasi dib ugu soo noqonno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kac oo waxaad tagtaa magaaladaas weyn oo niniweh oo waxaad iyada ku wacdisaa wacdiska aan kuu sheegayo haddaba waxaa horay laynoogu sheegay in magaaladanu ay ahayd magaalo weyn sida ku qoran kitaabkii nebi yoonis cutubka koowaad aayadda labaad mar kale ayaa magaalada warbixin laynaga siinayaa sida ku qoran aayadda ugu dambaysa ee kitaabkii nebi yoonis cutubkiisa afaraad waana aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan hadda soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo niniweh taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix iyo weliba xoolo badan haddaba dad badan baa jecel inay doodo ka keenaan kitaabka nebi yoonis waxayna doodo ka keenaan in magaalada niniweh ay ahayd magaalo weyn balse qorniinku wuu ku soo noqnoqonayaa in magaalada niniweh ay ahayd magaalo weyn oo ballaaran oo bilxaqiiqa ahayd magaalo kala xidhan oo caasimad ah waxaana ku noolaa dad badan oo aan laga waynaynin kuwo ilaah ka cabsada ama jecel marka ilaah wuxuu leeyahay miyaanay igu habboonayn inaan u jixinjixo magaalada waxaa dhegaystayaal intaasi inoogu soo dhammaanaya caawa tafaasiishii aynu ka bixinaynay kitaabkii nebi yoonis waxaanan ilaah idinka baryaynaa inuu tubta masiixiisa u doortay uu idinku soo hoggaamiyo oo inkastoo qaarkiin aad caasimada waaweyn ku nooshihiin haddana waxaad u baahan tihiin in ilaah uu idin badbaadiyo oo aannu xukun idinku dhicin waxaana qorninku uu leeyahay ku alla kii isaga rumaystaa ma xukunna kaasuna waa ciise masiix
urayo, naga caymiya bow cebiyo cayo
joogiisa arkaan ka cabsoniyo magacayne abbow ceebiyo ciqaab idinkii garaacay kii cafiyayo magacayne abbow ceebiyo ciqaab ku curatayo masiixii carshiga u yeeshay cawado magacayne abbow ceebiyo ciqaab cirib samadiisa kan ku cilbaxno magacayne abbow ceebiyo ciqaab raadu ku curatayo magacayne abbow ceebiyo ciqaab magacayne abbow ceebiyo ciqaab ciisaahay migraadu ku curatayo magacayne abbow ceebiyo ciqaab sariyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sariyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye urbanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga oo ah somali t w r at yahu com aada u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sariyu masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sariyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin